xafladii hiritaanka sanad dugsiyeedka lamada kun labaatan afarta lama kun labaatan shan ee dugsiga sare ee saacadudiin iyo xaleyla ka qobaday magaalada saylac weynaha ku qeyb galay mas-uuliyiin ku tirsan somalilan munaasabada way bahaaytay xiritaanka sanad dugsiyeedka wayna abaalmarina shahaadooyin lagu guddoonsiyey arday macalimiin waalidiin iyo dadkii qeyb ku ay walabarashada gobolka sidii loo horumari lahay maamulaha dugsiga sare ee sacaadudiin maxamed cabdulaahi aare yangoreyn jugudabay munaasabada weynu isku sheegaya marxalad wagihamari iskoolka waalidiinta madaxda dowladda iyo bahda waxbarashada ku warinaya in laga kaashado sidii ummadda jahliga looga saari lahaa waxbarashada loo xoojin lahaa oo ardayda loogu dhiirigelin lahaa inay waxbarashada bilaabaan
wax badan buu ku soo kordhiyey gobolka markii hore ardayda saylan markii ka baxaan dugsiga hoose waxaa ugu hooseys ugu horreysay amaba ugu sokaysay meel ay tagaan mooramay ahayd alxamdulilaah dugsigani baahi badan oo loo qabay ayuu daboolay
gudoomiyaga gobolka salal cabdisaciid faaxiye iyo ka bogaadiyey waalidiinta inuu awlaadiyo kala dadaalan walabarashada weyna dhinaga kale ka bogaadiyey maamulka dugsiga sare ee sacaadudiin idanla cidda waxbarashada jeceyla kala shaqeeyo ilaa awlaha asaasihii noqdo ilaa mugdhigihii noqdo ilaa magaalada saylac niyuu saylac ayaan samaynaynaa oo ku tala jirnaa inaan samayno oo himiladayada iyo qorshaayada ku jira ila jaamacadduna qaybtaa ka mid noqon doonto sare ee biyaha kor uga sarreeya saylac sida aan rajaynayna iminka mustaqbalka dhow inay niyu saylac noqoto ayagana ku rajaynaya jaamacadduna inay halkaa ka mid noqoto aamindhaa walaalayaal intaas caawa waxaan idinku raali gelinayaa ama qalbigiina gelinayaa ardayda faraha badan ee hiigsanaysa jaamacadaha somalilan gobollada kale inay tagto inay barragnool yihiin oo jaamacad laydiin samayn karo inaad inta aliyadda gelisaana mushaaraf fiican baan idinka dhigaya afkii ururka ramad waxaa caawa noo farxada inaan dhex joogno aan kala qayb galno farxadda aadka iyo aadka loo soo habeeyey ee loo soo qaabiyey ee lagu soo xidhayo dugsiga sacdudiin sanadkani waxaan idin ballan qaadaya